wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo ergooyin nabadeed oo ay ka mid yihiin culimada dalka siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali waraabe iyo madax dhaqameed kale ayaa ku sugan magaalada ceelaf weyn kuwaasoo wada dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda soo noqnoqotay ee deegaanadaasi mas-uuliyiinta dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee u cid oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa sheegay inay dowladda soo saartay qodobo hordhac u ah dadaalada nabadeynta ee halkaasi laga wado wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa sheegay in dowlad ahaan ay garteen in la kala qaado dadka hubaysan ee deegaanadaasi colaadi ku dhex martay waxaana xusay inay dowlad ahaan ammaanka la wareegeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali waraabiyo xubno la socday oo maanta iyana gaadhay deegaankaasi ceelaf weyn oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyada darurtu dhex martay ay u hoggaansamaan waanwaanta iyo ergada nabadda waxaana xusay in sii socoshada colaadan siduu hadalka u yidhi ay ka faa'iidaysanayaan dhinacyo shisheeye madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan saylici ayaa halkaasi ka sheegay afar qodob oo lagu adkeynayo nabadgelyada laguna gogol xaadhiyo shirweynaha nabadda ee deegaankaasi kuwaas oo ku tilmaamay kuwo amar dowladeed ah mudane saylici waxauu sheegay qodobadaasi inay yihiin kow in ciidamo beeleedyada nin waliba oo ku sugnaado halkii loo qorsheeyey laba in ciidamadaas ciddii ka tirsan ee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka somalilan iyo qodobka afraad oo in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yidhi qodobkaasi gaar ahaan danta ceel afweyn waxaanuu xil buuxda naga saaran yahay soo afjarinta mashaqadaasi ayaa lagu yidhi qodobkaasi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi colaada ceel afweyn ayaa in muddoah soo noqnoqotay hase haatee waxayse soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa